الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إlى yوم الdin وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii الraxbiya fi cilmi اfaraa'id waxaan ku dhex jirnay furuudii dhexdooda baabu man lahu thumun haadaa kanu baabu man qof baabkiis weye lahu u sugnaaday athumunu thumun uu sugnaaday wathumnu lizawjati wالزawjaati maca albaniina aw maca albanaati aw maca wlaadi lbaniina faclamii walaa tadunna aljamca shardan fafhamii baabu man qof ayuu baab yahay lahu u sugnaaday athumnu thumun faradiyaalka waxaa ka mid ahaa thumun marka hal qof ayaana qaata waa zawjada ama zawjaadka meydka dhintay hadduu zawjo qabay ama laba qabay ama saddex qabay ama afar qabay thumun ayay kuleeyihiin maalkiisa hal shardi oo wujuudiya haddii la helo oo ah inuu farac waarithu joogo farac waaritha hadduu joogo taasuu marka ilaahayna qur-aanka ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala fa in kaana lakum waladun falahuna athumunu waxa weeyaan haddii rag yahow caruur ay idin joogto ama mid ahaadama ha ka badnaado caruur meydku dhalay ha ahaado ama caruur meydka wiilu dhalay dhalay ha ahaadee xaasaskiina waxay leeyihiin maalka marka sideed loo qaybiyo meel ka mid a markaasu wuxuu yidhi wathumnu thumunkii lizawjati zawjadii usugnaaday iyo wasawjaati zawjooyinkii day hal mid tahay keligeeday qaadan day laba tahay way kala baranayaan day saddex tahay saddexay uqaybsanayaan day afar yihiin afartoodaas ayaa afar uqaybsanaya thumunkaas unbay leeyihiin wa thumnu thumunkii lizawjati zawjadii usugnaaday iyo wasawjaati zawjooyinkii maca albaniina wiilashii la jirkooda usugnaaday ow maca albanaati ama gabdhihii la jirkooda macnaheeda waxa weya wiilal meydku dhalay hadday joogaan ama gabdho meydku ay dhalay ay joogaan markaas usugnaaday thumunku oo amase maca awlaadilbaniina wiilashu caruuray dhaleen hadday joogaan meydkii wuxuu dhalay maba joogaan laakiin waxaa jooga awlaadulbaniin meydka wiilaluu dhalay caruuray dhaleen faclami oga wiili walaa tadunna hana u malayn aljamca jamaca oo aan ku yidhi maca albaniina maca albanaati maca awlaadilbaniina jamacyaalkaas shardan shardi ha u malay oo hamoodin marka ay zawjada ama zawjaadku ay qaadanayaan thumun inay shardi tahay awlaadda la joogaa inay mutacadad yihiin ma ahan sidaasu kuleeyahy ee waxaa shardiya hal caruur inuu joogo hal caruuro meydka dhalay hadduu joogo hal wiil ama hal gabar ay joogto khalaas thumuna yeelanayda haddii caruuruus dhalay aysan joogin oo waladu sulbi uusan joogin laakiin ay joogaan caruuru maalan wiilkiisu dhalay ama awow u noqon kara ama yeey u noqon kara labadaba meydku waxa way caruur wiinu dhalay u dhalay caruurtaasu hal mid ha ahaadeen ama ha ka badnaadeenna thumunkay qaadan marka jamaca aan jamciyoonku idhi baniina ama banaad aan idhi awlaad aan idhi albaniin aan idhi ha u malaynin jamac jamaca shardi ha u malaynin ee fafham fahmu ku yidhi gabayga dartiisaan u jamciyo yidhi nadmiga igu qasbay intaas markuu joogo shaarixa wuxuu yidhi waa hadal iska fudud in layska laqbeeyo marka aan u aragn sababto waa iska masalo iska cad weeyaan masalooyinkan masalooyinka oo shaaikada ka midba maaha aqulu waxaan leeyahay wthumunu thumunkii fardu nawcin nooc faradkiis weeya noocaasoo waaxidin keligiisa hal nuuc ayaa thumun qaata noocaasoo min anwaacil warahati warahada noocyaalkeeda ka mid a fardu zawjati waayo dhe fardu zawjati zawjada faradkeeda waaye aw zawjaat ama zawjooyinka badan hadday badan yihiin iyo hadday yar yihiinba zawjooyinkaa wax ku dhaxla ma goormayna wax ku dhaxlaan shardig waa kana maca wujuudilwalad caruur joogidiisa la jirkeeda waa markii meydkii caruuru dhalay uu joogo oo waladilibni amase meydkii wiiluu dhalay caruuru dhalay hadday joogaan meydkii gabaru dhalay caruuray dhaleen la dhihima hayla kuwaas waxma dhaxlaan mar haddii meydka iyo caruurka uu u dhex maro qof mu-anaf oo ay ugu soo dhawaadaan wax ma dhaxlaan qof sidiisaba meydka ugu soo dhawaada mu-anaf haddana wax dhaxlaa waa waladul umka hooyada caruurkay dhashay oo meydka ku walaalka ah inta kale wax ma dhaxlaan marka wiil meydku dhalay caruur dhalay hadduu joogo ama caruur meydkuba uu dhalay ay joogaan dakaran mid labkaan ahaye caruurkaasu ow unthaa mid dhadig ahaye ijmaac kownkaasna waa ijmaac liqowli ilahay qowlkiisa u daliila tacaala alla waa sarreeyahay fa in kaana hadduu idiin sugnaado lakum idinka ragga ah waladun caruur caruurkaas waxa weeyaan ama ha ahaado mid waladu sulbiya ama ha ahaado mid wax waladul ibniya midku raba ha ahaado falahunna zawjooyinkiina waxa u sugnaaday athumunu sideed meelood meel maalkoo sideed loo qaybiyey meel wayakfi waxaa ku filan uu yidhi shaarixa wayakfi waxaa ku filan fii xajbihaa zawjada xijaabideeda ow xajbihinna ama zawjooyinka xijaabidooda min arubuci rubuc laga xijaabo ila thumuni thumun loo xijaabo ilaa waa soo marnay shalay haddii aan walad joogin walad waladkiisna uusan joogin zawjada ama zawjaadku rubucay qaadanaya marka markii waxa ka xijaabi kara rubuca rubucaana badan waxa rubuc ka xijaabi karo thumun gey karaa waxa weyan waxaa ku filan wujuudu waaxidin mid kaliya joogidiisa hal caruur inuu joogaa ku filan wayakfi waxaa ku filan fii xajbiha zawjada xijaabideeda ow xajbihinna ama zawjaadka xijaabidooda min arubuci rubuc laga xijaabo ila thumuni thumun loo xijaabo wujuudu waaxidin mid joogidiisa waaxidku min albaniina wiilal ah awilbanaati ama gabdha ah ow min bani libni amase wiil wiilashiis ah ow min banaati libni amase wiil gabdhihiis ah kamaa fi zawji sida zawjkiiba ku sugneed oon kusoo marnay walayse jamcu jamaca oo baniin laleeyahay iyo banaad shardan shardi maaha ijmaacan ee hal caruur hadduu joogaa ku filan yahi lilaayati aayadda u daliiluhu ku yidhi walmusanifu musanifku jamaca waa jamciyey albaniina baniinta waa jamciyey walbanaatina waa jamciyey wa awlaadilbaniina awlaadulbaniinna waa jamciyey liajli nadmi gabayga dartiis u jamciyey qaafiyada la aaday wa dafaca wuuna difaacay iihaama ishtiraadi ljamci jamcinta shardin la shardina in laysmoodsiiyo waa difaacay biqowlihi ku difaacay walaa tadunna aljamca uu yidhi jamca ha u malayn shardan shardi inuu yahay oo marka zawjada laga xijaabayo rubucay thumun aadaydo caruur mid ka badan inay joogaan inay shardi tahay ha u qaadan saasuu yidhi wa qowluhu ku yidhi fafham faham takmilat lbeyt beytka lagu dhamaystira ashaan xaashiyada wuxuu ku dhigaa halxeraalayaal dhowra laba halxeraaloo muhiima oo macnaha xelxeraalayaalka un ka mid ah muhiimad kale maahane uy midka koobaad uu yahay waxaad sheegtaa waxaad sheegtaa nin dhintay walaalkiisna uu joogo walaalkiisaa jooga iyo zawjo uu qabo iyo zawjada walaalkeed markuu dhintay thumun waxaa qaatay zawjadii maalkii inti kalena walaalkeeda qaatay walaalkiisna waa qaba sheegu yihi masaladaas marka waa ka jawaabo wuxuu yidhi halxeraalahaas faa-idatunu ku qoro xaashiyada waa ka jawaabo wuxuu yidhi marka hore ayaa waxaa ninaa gabar guursan zawjadii uu guursaday wiil kalena wuu dhalay oo aan zawjadaan u dhalin wiilkiisiya wuxuu guursanaa aabihii zawjadiisa hooyadii u guursan wiilkiisii oo islaamta kale u dhashay a wuxuu guursanaa aabihii zawjadiisii hooyadeed wiilay u dhalay wiilkaasu marka ninkan muxuu u yahay waa waladul ibni weye waa la garta dhanka kalena zawjada aabihiisuu la dhashay oo uu ku hooyayi a waa ku hooyi markaasaa weladkii dhimana weladkiis oo aabbahan u dhalay ayaa dhiman wuxuu ka tegin wiilkii ay dhashay aabihiis zawjadiisa hooyadeed wiilkaasu ka tegi oo ah waladul ibni ibnul ibni wey wiilkaasu odagiyaa dib ka dhintay odagiina walaalkiisna waa jooga marka odagii walaalkiisa jooga markuu dhintay yuu ka tega laleeyahy waxaa laleeyahy wuxuu ka tegay zawjadiisii haddii la rabo hadalka in la qariyo oo uu adkaado waxaa laleeyahy wuxuu ka tegay zawjadiisii iyo walaalkeed iyo walaalkiisa laakiin markii maslada la caddaynaayo maxaa la leeyahay wuxuu ka tegay wiilkiisa wiilu dhalay oo waladul ibniya iyo zawjadiisii iyo walaalkiisa mar haddii waladul ibni joogo walaal waxba uma yaalin walaal maxma dhalo ila weladaa jooge oo ibnul ibniyaa jooge khalaas zawjada marka waxaa laleeyahay thumunad leeda thumunad leeda sababtoo ah waxaa jooga farc waarisa inta soo hartayna ibnulibnigaana qaadana laakiin ibnulibnigu waa ku hooyo zawjada waa ku hooyo marka laakiin maslada markii la qarinayo waxaa laleeyahay zawjada walaalkeeda qaata laleeyahy waana saxo waalal waa kuya waa ku hooyo marka taas waa mid mid kalena wuxuu yidhi waxaad sheegtaa nin dhinto afar haweena qabay afar haweena ayuu qabay midu meher kaliya ku yeelatay iyo dhaxal hal midu waxay yeelatay meher iyo dhaxal midna meherna waa ku weyda dhaxalna waa ku weyda sharciga midna waxay qaadatay meher waana ku weyday dhaxal midna waxay qaadatay dhaxal meherna waa ay ku weyday meherna waa ku weyday bal afartaasa wey afartana isagaa qabay sharciga ilaahay yaana saas ku noqdeen ee mid la dulmiyey kuma jirto marka taasna bal sheek uu yidhi markaasuu yihi waxaa looga jawaabayaa midda hore gabar xorahay ahayd ninka dhintay ayna ku diinhayn saasay meher iyo dhaxal ku yeelatay tan labaadna addoonay ahayd oo uu shuruuddii addoon lagu guursan jiray ku guursaday shuruuddii afarta ahayd ee suuratu nisaa ayuu ku guursaday intuusan gabdhaha xortaa guursan sayidkeediyaana siiyey oo meher la-aan ku siiyey mar hadday addoon ahayd oo meherkeedii sayidkii uu ku siiyey ko meherkii saasay ku weyn dhaxalkinkiina hadda addoon waxma dhaxlo labadiiba saasay marka ku weyn tan ka saddexaad kitaabiyada ahayd kitaabiyad marka isaguna waa muslim maalan kitaabiyaday ahayd isaguna waa muslim meherkii saasay ku qaadatay dhaxalna hadda ma yeelato laba qof oo kala diin isma dhaxlaan midda afraad intuu addoonka ahaa ayaa sayidkiisu siiyey kadib uu xoreeyey kadib ayaa la xoreeyey sidaasay dhaxalka ku yeelatay meherkana ku weyn oo marka hore hataa meher la-aan lagu siiye kadib aa la xoreeyey afartaas sidaasay kala yihiin waa ka gudun waa iska un maskaxda xoogaa lagu daaliya waana un masale hadde oo cadoo la fahmi karo hadday dhacdana laakiin hadda saas inay u dhacaydo ma badno laakiin maskaxda xoogaa waxa weeyaan ayaa lagu mashquulin baabu man lahu thuluthan haadaa kanu baabu man qof baabkiis wey lahu usugnaaday athuluthaani thuluthan wthuluthaani lilbanaati jamca maa zaada can waaxidatin fasamca wa huwa kadalika libanaati libni fafhama qaali fahma saafi dihni wa huwa liluktayni famaa yaziidu qadaa bihi alaxraaru waalcabiidu hada ida kuna liumin waabi aw liabin facmal bihada tusibi waxaan soo gaanay faradka thuluthan la yidhahda thuluthan yaa wax ku qaata afara wax ku qaadata afartiuu halkan ku sheegay afartuna waa dumar rag sooma galo thuluthan wathuluthaani thuluthaankii lilbanaati gabdha maydku dhal u sugnaaday jamcan xaale ay yihiin maa ayuu usugnaaday ka bedelo jamcan xaale ay yihiin maa ayuu usugnaaday zaada ka badnaado ka siyaada can waaxidatin hal gabara ee fa samcan maqlid maqal wuxuu ku leeyahay hal gabara wax ka badan marka hore jamcan markuu yidhi jamca wuxuu ka cabsaday inaad u fahamto in waxa weyan loola jeedo gabdho aada u fara badan oo saddex gaarayo ilaa aqaluljamci halaata la yidhahdaa saas inaad u fahamto laakiin wuxuu kuleeyahy saasa u fahmini waxa weyan hal gabara wax ka badana jamca maanta loola jeeda maydku hadduu dhalo gabdho oo mid ka badan oo laba gabdhood mathalan u dhalay ama saddex u dhalay ama toban u dhalay ama konton mar hadday mid ka bataan wax wiiluhuna uusan la joogin waxa weeyaan hadhow dhaxalka waxay qaadanayaan maalkoo saddex loo dhigay laba meelood maalkii oo dhamaa saddex loo qaybin markaasay laba qaadan markaasuu yidhi wathuluthaani thuluthaan lilbanaati gabdhuu usugnaaday jamcan xaale ay yihiin maa shay ayuu usugnaaday zaada ka siyaada can waaxidatin hal mida ee fa samcan maqlid maqal uu ku yidhi ismac maqal samcan maqlid meeshaas marka intaanan ka boodin khilaaf yar ayaa ku jira khilaafkaasuna mid xoog badan ma ahan gabdhaha qur-aanka kariimka ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fa in kunna haweenkii hadday ahaa gabdhihii hadday ahaadaan mayd ku dhalay gabdhihii mayd ku dhalay hadday ahaadaan nisaa-an haween haweenkaasoo fawqathnatayni ilahay fiiri fawqathnatayni marka qofkii aan ogeyn wuxuu moodaa laba ka koreeya in la leeyahy mana ahan fawqadaas culammadu waa ku dhihi jiray lafdiga qur-aanka macno cusub oo macnihii khaaska ah hadduusan faa-iideyn shan ayaa carabiga lagu idlaaqaa lakin qur-aanka saddex lafdiga mid lagu idlaaqaa carabiga shanaa lagu idlaaqaa lafdiga marka carabiga ahoo jumlada ku dhex jira haddii uu faa-iideynayo macnihiisii khaaska ahaa waa kelimadda asalka la yidhaahdo hadduusan macnihii khaaska aha faa-iideynayn waa markay zaa-id yidhaahdaan marka la carabiga markuu kudhex jiro shanaa lagu idlaaqaa hali waxaa lagu idlaaqaa zaa-id laqwi muqxam mu-akid iyo sila shantaas lafdiyaa lagu idlaaqaa laakiin qur-aanka laba lafdi waa laga ilaaliya zaa-id iyo laqwi labadaas waa laga ilaaliya kalaamka alle ta-aduban waxaa ilaha qur-aanka in la yidhaha wax zaa-ida ku jira waa mamnuuc ama la yidhaha laqwi marka qur-aanka waxaa loo isticmaalaa muqxam in la yidhaahdo lafdiga waa lafdi muqxam ah iyo sila in la yidhahdo iyo in la yidhahdo muakid weeye oo ta'kiidu faa'ideyn xarafkan waa macno caamun faa'iideyna macnihii qaaskaa faa'iideyma weye marka fawqada waxay ka mid tahay alfaada la yidhaahdo waa ta'kiid amase waxa weeyaan waa sila alfaada la yidhahday ka mid tahay marka waxa weeyaan fa in kunna hadday ahaadaan gabdhihii maydku dhalay nisaan haween fawqa thnatayni labo iyo wixii ka koreeya amase waxaa dhici karta in la yidhaahdo taqdiim iyo taakhiira ku jira oo ithnayni iyo famaa fawqahaw ithnayni famaa fawqahuma saasna culummada gobolkooda waa u ixraabeen oo taqdiim iyo taakhiira ku jira fa in kunna haweenka hadday ahaadaan nisaan haween fawqa thnatayni laba iyo wixii ka koreeya falahunna waxaa usugnaaday thuluthaa maa taraka maydku wixii uu ka tegay saddex marka loo qaybiya laba meelood halkaasaa markaa bacdul culamaa waxay u qaateen gabdhuhu markay mudanayaan thuluthaanka inay labo markay ka badnaadaan ay tahay mana ahan sunnadaa arrintaas kala goyday sunnada ayaa kala goyday aayad kaleetona qiyaaskeedna wuu tusay laakiin sunnada ka caddaan badan wax walba saas darteeda xaashiyada waa muhiim inaan meeshaas wax yar ka akrinaa wuxuu yidhi fa hada huwa daliilu aayaddaas aan akrinay waa daliilka min alqur'aan qur-aanka xaggiisa ka ahaaday wa daahiru laayati aayadda daahirkeeda yaqtadii wuxuu keenaya cadama thuluthayni thuluthayn in in la waayey lilbintayni laba gabdhood in loo waayey oo aysan laba gabdhood thuluthayn qaadayn oo waxa weeyaan markay laba ka bataan ay qaadanayaan wasidna waxaan kasoo ugaaranay uu yidhi can daalika inay thuluthaan qaadanayaan labo amrahu nabiga amarkiisa sala allahu calayh wasalama libintay sacd ibni rabiic sacd ibnu rabiic labadiisii gabdhoodaa nabigu u amray radia allahu canhu min tarikati abiihimaa aabbahood maalkii uu ka tegey bidaalika uu hulutaanka uga amray faqad rawaa tirmidiyu tirmidi ayaa wariyey tirmidi turmidi iyo tirmidi saddexdaba waa muhalate iyo wa abu daawuud radia allahu canhuma ana imra'ata sacd ibnu rabiic sacd ibnu rabiic islaamtiisii radia allahu canha jaa-ad lirasuulilahi rasuulka allay u timi sala allahu caleyh wasalam walxaal macaha la jirkeeda bintaani laba gabdhood ay yihiin faqaalad waxay tihi yaa rasuulallaahi rasuulka allow haataani ibnata sacad ibnu rabiic labadaanu waa labadii gabdhood oo sacad ibnu rabiica uu dhalay qutila abuuhuma aabood waa la dilay maca kale jirkaaga yowma uxudin maalintii uxudaa la dilay halkaasaa maalintaas lagu dilay shuhadaau luxud ayuu ka mid ahaa walam ya walam yadac ugamana tegin camuhumaa labada gabdhood adeerkood oo la dhashay sacad lahumaa labada gabdhood maalan ugama tegin ilaa ahadahu waa qaata maalkii o dhan saa qaatay ilaa carabtu asal waxay yaqiineen gabar inaan dhaxal balansiin maalkii o dhan adeerkoodaa qaatay asalna carabtu sidaasay tiqin asalkii ku socdaa markaas ka horna asalkaas lama rafcin ilaa ahado famaa tara maxaad aragtaa walaa yunkaxaani mana la guursanayo walxaal laa maala maal lahuma usan usugnaanin ay haddaysan maal lahaynna la guursama markaa si la yala dhibaatadaasaa jirta rasuulka allo rasuulku marka fiiri wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa rasuulku hawadiisa kuma hadli jirin sidii la qurxon ma tilmaami jirin faqaala rasullahi wuxuu yihi sala allahu alay wasalam xataa yaqdiya allahu fi dalika macnaha intadirii weye sug xataa yaqdiya allahu fi dalika inta ilahay ka xukminayso ila aniga caqligayga wax kuma xukmiye nabigu fiiriya isagoo rasuulkii allah mas'aladaas waxa weya maadaama markaas ka hor aan xugun sharciga looga waxyoon rasuulku ma xukmin intaas waxay kuu cadaynaydaa sunnadu waa waxyi taasay kuu cadaynaydaa axaadiistaad arkayda macnaheeda allah u waxyooday nabiga xuruuftana nabiga a cabiray qur-aankas laakiin laftigiisa macnihiisuba waa waxy fa nazla markaasuu soo degay qowluhu alla hadalkiisa tacaala alla waa sareeyahay fain kunna nisaaan fawqa thnatayni falahuna hulutha ma tarak aayadaas aayada yusi aayadaasaa soo degtay fa dacaa rasuululahi rasuulka alle wuxuu u yeeray sala allahu calay wasalam almarata islaamti iyo wa saaxibaha ninkii doodu kala dhexayday saaxibkeeda macnaha qofka labada qofoo doodu ka dhexaydo hebel iyo saaxibkiisu ayaa la yidhahdaa islaamta iyo saaxibkii saaxibka waa ninkii adeerka u ahaa gabdhaha oo hantida qaatay fa qaala nab wuxuu yihi acdisii albintayni labada gabdhood athuluthayni thuluthaynka c walmar-ata islaamtana athumuna c wa khudilbaaqiya inta soo hartay qaado casabanimo u qaado marka fiiri maxalushaahidku waa maxay aayadii soo degtay oo fawqatnatayni dhehayday nabigu wuxuu ku tadbiiqiyey laba gabdhood marka tafsiir ka dambeeya in loo raadiyo ma aha tafsiirkeedu waa sidaas nabigu u fasiray sala allahu calay wasalam oo u tadbiiqiyey oo ah laba gabdhood inay ka bilaabayd waxa fulitaanka qaadana ee aysan shardi ahayn in saddex gaara marka وفي رواية معها كسونا أعدسي بنتي سعد الثلثين وأعد أمها أمهما الثمن وما بقي فهو لك قال الترمذي وحول صحيح الإسناد وأنا حديث حسن وثابت أه حديثك شرحنا وأنه إمام دونان مركب محل شاهد كأن كرمنا التاس أي إيهاب أهل العلم وحين يدهدان فهذا وحول السبب نزول الآية الوصية آية الوصية سودقيد يسمى نزول كيدوي إلى آخر انت لقى جاره هذا البير أها ويه فوجب علينا وحا واجب الاخذ ان لقاط بذلك لقضائه صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم حيرادن وهو اول ميراث قسم في الاسلام وحالك ugu horeeyay islaamka dhixisa lagu qaybiyay walama bayanat sunnatu dhalika markay markay cadayday sunnadii qiila waxa la yiri kalimatu fawqa muqhama muqhama weeye macnaha macnaheedii asalka aha oo khaaska ah ma faa'iideynaydu weeye ma faa'iideynaydu weeye ee macna faa'iideeyme maaha quraanka lafdiga macna faa'iideyn kuma jiro كما في قوله تعالى سيدا قولك لكو سغن فاضربوا قراعه فوق الاعناق قورها كغراع قورتا كركيدا لوما جيدا هدا قورتا كركيدا وا ميشاس مدخا ميشا لوو دفتو سيفتنا وا قورتا لفتركيدا oo la rabo madax inuu qaabo la rabo gaalka marka ku dhifato marka qooraha garaaca way waqila waxa in kalimata fawqa ala taqdim wa ta'khir way wa taqdir waxa way ithnayn fama fawqahuma waqila ghayr dhalika nawali kasoo ma xashaytan karabni waa ka gaahay alhamdulillah wa huwa وهو ذاك العلم فرض الثلثان العلم الفرض المذكور وثلثان كي موقته واحد علنا بمعنى الفرض المذكور ساسي اسكم مطابقين وهو فرض كي لسو شيغو ثلثان كاها كذا كلمة كوري حال ولمد كي لسو شيغي لبنات الابن يسغناد ميت كويرو دالي قبلو دالي وقيبتي لبات قيبتي كويرو او يسغناد وكسو غدون waxay ahayn meydku caruur dhalay oo gabdha oo labo iyo wixii ka badan qaybtii labaad waxa weeyaan meydkii wax uu dhalay maba joogaan maanta maba joogaan waxaa jooga waxa weeyaan meydkii meydkii wiil uu dhalay oo isagu aan odaga ka hormaray ama habarta meydkaasu ka hormaray meydkii wiil uu dhalay oo isagu ka hormaray meydka hortiis dhintay gabdha uu dhalay baa jooga gabdhahaas oo labo iyo wixii ka badan ah ama waa labo ama waa ka badanyi waa shardi markaasuu yihi wahuwa faradkaas lasoo sheegay oo huluhaanka kadaa kelimadku yihi xaaluu la mid yahay banaatu sulbigii libanaati libni banaatu ibni ayuu usugnaaday wahuwa faradkaas lasoo sheegay libanaati libni yuu usugnaaday kadaa kelimadku yihi xaalay la mid yihiin banaatu ibniga banaatu ibnigu waxay lamid yihiin banaatu sulbigii oo waxa weeyaan waa inay labo yihiin ama wax ka badan wey halkaas ay kala mid yihiin marka waa qolada kaleeto huluhaan qaadatana waa kuwaas waa meydkii wiiluu dhalay gabdha uu dhalay wiilow meydkii dhalay wiilkaas wuu dhintay intii meydku nool meydkan intuusan dhimanu noolada ka hormaray meydkii wax uu dhalayna maba joogaan rag iyo dumar midnaba waxaa jooga marka wiilkiisii gabdha uu dhalay gabdhahaasoo labo dhan laba inay dhan yihiina shardi fafham faham oo ku yidhi maqaalii oraahdayda faham fahma saafi dihni caqligiisu miduu saafi yahay fahamkiisa oo kale qof caqligiisu saafi yahay oon shukuug iyo kadaraad iyo wax calwiyaa ku jirin sida uu u fahmo waxa weeye waa inaad fahamtaa ee dhugtiisu ay caafimaad qabto waa iska tamaamulbeyd iyo tambiihaad oo uu kitaabka aada ugu dardaro wahwa haddana waa qeybtii saddexaad oo huluhaan qaada jirtay wahwa ay ilfardu lmadkuuru faradka lasoo sheegay lilukhtayni laba walaalaho u sugnaaday iyo famaa yaziidu wixii ka badan markan laba qaybood iskugu kaa qabta waxa weeyaan ukhtaan shaqiiqataan ah iyo ukhtaan liabin ukhtaan shaqiiqataan ah iyo ukhtaan liabin waayo marka ayaga waana nas aayadda nas ku ah suuratu nisaa fa in kuna waxa weeyaan nasay ku tahay oo fa in kaanat athnatayni falahuma thuluthaani aa ilaha yidhi fa in kaanat athnatayni labada gabdhood oo meydka la dhashay hadday laba yihiin waxa weeye thuluthaanay leeyihiin hadday ku aabiyo hooyo yihiin thuluthaankaasay qaadanayaan wax ku aabiyo hooya haddii la waayo oo laba gabdhood oo ku aabbaahu joogtana sulitaankaasi qaadanay nasayna ku tahay iyada oo culimmada xataa aayaddaas hore markay sharxay waxay dhahdaan aayaddan laftirkeedu in fawqadu aysan macnaheedii khaaskaha faa-iideynayn oo sila ay tahay ayay tusay sababtoo a ma dhici karto in gabdhihii meydka la dhashay sulitaan qaataan iyagoo labaa haddana meydka waladu sulbigi laba gabdhood ay qaari waayeen sulitaan ma dhici karto oo min baabil awlaa meesha la yidhahdo weeye markaasuu wuxuu yidhi wahwa faradkii lasoo sheego thuluhaankaa lilukhtayni laba gabdhood meyd kala dhashu u sugnaaday iyo famaa yaziidu wixii ka ziyaada laba iyo wixii ka badan qadaa waxaa xukmiyay bihi xukunkaas alaxraaru dadka xorta ah iyo walcabiidu addoommadaba macnaha waa xugun mujmaca wey saas ula jeeda ee hadda qaadiyunta noqday addoon u xukmiyo loolama jeedo saas darteeda culamada gabl waxay ku awilaan qadaa waxaa xukmiyey bihi bidalika alxukm xukunkaas ey afta waxaa fadwooday ila waa fadwo kara addoonkii qadaa ey afta waxaa fadwooday bihi xukunkaas alaxraaru dadkii xorta ahaa iyo walcabiidu addoommadii kulli way fadwooday saasay fadwooday maadaama uusan addoonku noqon karin qaadi laakiin ujeedada maxalshaydka waa tacmiim wey xukunkan inuu xukun lagu ijmaaciya wuxuu rabaa marka gabdhahaas ukhtaynkaasuu rabaa inuu kuu kala bixiyo inay laba iskula jirto meeshaas wuxuu ku yidhi haadaa xukunkaanu xaasilun waa mid soo xasila idaa kunna gabdhaha akhawaadku markay usugnaadaan liummi wa abi kuwa meydka ku aabiya hooya markay yihiin laba gabdhoodoo meydka ku aabiya hooya ow liabin ama ay aaba ku yihiin haadaa xukunkaanu xaasilun waa midku soo xasilaya idaa kunna markay akhawaadku ahaadaan liummin wa abin kuwa meydka ku aabihooya ow liabin ama kuwa ku aabbaa ee facmal ku camal fal bi haadaa xukunkaas tusibi sawaaba sawaabkeed asiibe markaas xaqiyaad asiibe marka waxa weeyaan ukhtaynku waa ama ukhtayn shaqiiqataan ah ama se waxa weya liabin ah marka shaqiiqataan ama liabin waa inay noqdaan shaarixa qaala shaarixu wuxuu aquulu waxaan leeyahay uu yidhi qaala shaarixu wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay wathuluthaani thuluthaanku fardu arbacatin waa afar faradkood afaraa wax ku qaadata afartaas oo min asnaafi lwarahati warahada nuucyaalkooda ka mid a farduljamci waa jamc faradkiis jamcaasoo min albanaati gabdha ah oo meydku dhalay walmuraadu ujeedada uu ku yidhi biljamci jamc loola jeeda hunaa halkan hunaa halkan wuxuu ku leeyahay de meelaha kaleeto jamc badana waxa loo isticmaalaa aqaluljamci halaaa laakiin halkan loolama jeedo saas walmuraadu ujeedada biljamci loola jeeda hunaa halkan maa shay wey zaada ka siyaada can waaxidatin mid wax ka badan mid wax ka badanoo meydkii dhaloo gabdha ah fa yashmal wuxuu kulminaa marka albintayni laba gabdhood iyo fa akhar wixii ka badanba laba gabdhood iyo wixii ka badan uu kulmina waxay qaataan kuwaasu waxa weeyaan huluthaan laakiin hal shardiya ku qaataan waa cadam lmucasib in la waayo wiil la dhashay shardigaasay ku qaataan xaashiyadu yuusan isku aadanaan laakiin shuruudda siday tahay u qora oo aan usheeg sheegi doono meel danbuu ku keena xoogaa wax yar aysan qoraalka isku safxo ahayn isku safxada soo socota ayuu ku sheegay shuruudda tobanka ah oo aan hadda usheegi doono afartan nooc marka awlaadu sulbiga gabdhaha ah waxa weeyaan kaliya waxaa shardi mar hadday laba gaaraan waxay qaadanayan thuluthaan hal shardiay leeyihiin waa cadam almucasib inuusan joogin wiil la dhashay oo meydku dhalay wa fardu banaati libni waa banaati libni waxa weeye meydku wiiluu dhalay gabdhihiisa faradkooda meydkii wuxuu dhalay maanta maba joogaan laakiin wiil meydka ka hor maray gabdhuu dhalayaa jooga iyo fa itna itnayn thintayni labo iyo fa aktar wixii ka badan laba gabdhood oo meydka wiilkiisii dhalay ama wixii ka badan ayaguna waxay qaataan thuluthaan laakiin laba shardiay ku qaadanaya laba shardi ayay ku qaadanayaan cadamulmucasib waa in la waayo wiil la sina oo meydka wiiluu dhalay uu isna dhalay waa in la waayo ko wa cadamulfarci alwaarith farac wax dhaxla oo min awlaadu sulbi ahna waa in la waayo waladu sulbi waa inaan waxba ka joogin meydka haddii waladu sulbi joogo waxa weeyaan waladulibni waxa weyaan thuluthaan meel ku qaadan kara lama ah labadaa shardiya la rabaa waxaa shardi ah waxa weeyaan ko cadamulmucasib wiil gabdhahan cadsabeeya macnaha wiil gabdhaha la sinan waa in la waayo xataa wiil ka wiil la sinan oo cadsabeeya waa in la waayo waa shardi shardigaas marka la helo waxaa kaloo shardi ah wa cadamulfarci alwaarith min awlaadi sulbi waa in la waayo farac wax dhaxlaaya oo waladu sulbiya oo meydku wax uu dhalayba aan la arag rag iyo dumar midnaba labadaa shardiay ku qaadan karaan waxa weeyaan banaatu sulbigu thuluthaanka markaasuu yidhi waa fardu banaati libni weeye wiilkii meydku dhalay gabdhihiisii faradkoodii thintayni laba weeyu ku yidhi iyo faaktar wax ka badan laba iyo ka badanba waa qaadanaya thuluthaanka saddex wa fardu lukhtayni waa laba walaalaa faradkooda ashaqiiqatayni oo meydka ku aabiya hooyaa iyo fa akthara wixii ka badan laba gabdhood oo meydka ku aabiya hooyaa iyo wixii ka badan saddex gabdhood afar gabdhood shan gabdhood thuluthaanay qaataan maalkoo saddex loo qaybiyay laba meeloo qaataan laakiin saddex shardiay ku qaataan saddex shardiay ku qaataan saddex shardi waxa weeye ko cadamulmucasib min akhin ow jaddin aad leeda maanta halkaas waa in la waayo ayaga wax casabeeya oo wiil maydka ku aabiya hooyaha waa inuusan jirin ko oo wax dhaxlaayo oo wax dhaxlaayo waa ko jadna waa inuusan jirin jadna waa inuusan jirin ilaa jadku waa casabeeya gabdhaha waa noo imaan doonta waa shardi halkaas waa hal shardi wa cadamu labi aabena waa inuusan jirin aabena waa inuusan jirin ee aaba hadduu joogo hadee walaal waxmaba dhaxlaba waaba la xijaabaaba xajbu xirmaanaaba ku dhici lahaaba shardiga saddexaad waxa weeye waa cadamu lfarci lwaari maydkii wax uu dhalay oo wax dhexlaana waa inuusan jirin rag iyo dumar midnaba wax uu dhalay maydkii oo wax dhexla ee farc waarithoo taagan gabar walaaluhu inta timaado thulusaan qaada ma karto saddexdaa shardi ayay ku qaataan gabdhaha maydka ku aabiya hooyada waxa weeya thulusaanka wa farcu wa fardu lukhtayni waa laba walaalaa faradkood thulutaankii laba gabdhoodoo walaalaa labadaas walaaloo lilabi aabaha usugnaada iyo fa aktar wax ka badan qayb qolada saddex afraad oo thulutaan qaadata qolada afraad oo thulutaan qaadata waa laba gabdhoodoo maydka ku aaba ah oon ku hooyo ahayn iyo wixii ka badan laba gabdhood saddex gabdhood afar gabdhood afar shardi laakiin ku qaadanayo afar shardi shuruuddan aada muhiim waxay ugu tahay qofku hadduu xifdiyo hadhow xajbiga marka la galo xajbu xirmaanka iyo xajbu nuqsaanka waa ufudaana waa masaa'il buu iska soo fahmo korka ka xifsan yahi u noqonay laakiin shuruudda hadduusan xifdin hadhow xajbigu baab cusubu ku noqon marka shuruuddan aaday muhiim u tahay shuruuddan muhiimadeeduna waxay tahay qofku mar hadduu shuruudda xifdiyo waxa weeyaan hadhow xajbiga marka la tago xajbu xirmaanka iyo xajbu nuqsaanka waxa weyan qofka aaday ugu fududaan badanaana waa shuruuddaas uu soo xifdiyey unbay ugu dhex jirtayba marka waa noocaas marka wuxuu yidhi wa fardu luktayni lilabi fa akthara waxa weya hulutaankii waxaa kaloo qaata laba gabdhoodoo maydka ku aaba iyo wax ka badan halkaas marka afartii qayboodba saasay ugu dhamaadeen markaas wuxuu yidhi ijmaacan wey ijmaac ayay u qaadanayaan liqowli alle hadalkiisa u daliilay in gabdhaha waxa weeyaan maydku dhalay afartiiba inuu daliilkoodii kanu raba laba aayadoodu keenin labada aayadood aayad walbaaba laba qolay daliil daliil u noqonay ijmaacan ijmaac weeyu yidhi xukunkaas liqowlihi ilaahay hadalkiisa u daliila tacaala alla waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi fa in kunna hadday ahaadaan gabdhaha maydku dhalay nisaa'an haween haweenkaasoo fowqa thnatayni laba iyo wixii ka koreeyaa falahunna waxaa u sugnaaday gabdhahaas thulutha maa shay saddex meelood laba meelood taraka maydku uu ka tegay maalku maydku uu ka tegay marka saddex loo qaybiyo laba meelood ay leeyihin halkaas marka laba qolay daliil u tahay awlaadu sulbigii gabdhihii maydku dhalay laba iyo wixii ka badan hadday yihiin haddii waladu sulbi uusan jooginna waladul ibnigu xukmul waladuu leeyahay biijmaaca mar hadduusan joogin marka aayaddaas waxay laba qolay marka daliil u tahay waa awlaadu sulbigii iyo awlaadul ibnigii gab walaalihiina waa kuwana labadii qolaba aayadana u daliila wuxuu yidhi wa wa wa qowlihi liqowlihi hore ay ku cadfan tahay wa qowlihi ilaahay qowlkiisa u daliila tacala alla waa sarreeyahay fa in kaanat tathnatayni hadday laba gabdhood noqdaan maydka waxa la dhashay falahumaa waxaa u sugnaaday athuluthaani thuluthaan mima kii xaggiisa uga sugnaaday taraka maydku ka tegay hadday laba gabdhood yihiin maydka walaalihiisa jooga thuluthaan ay leeyihin marka waxaa soo gelaya labadii ku aabiyo hooyo aheed iyo labadii ku aabba aheed oo haddii laba ku aabiyo hooyaa joogaanna ayaga qaadanaya haddii la waayana oo laba ku aabbaahon ku hooyahaynu joogaanna ayaga qaadanaya wa fiihi waxaa ku sugan yidhi khilaafun shaadun khilaaf shaad ah ayaa ku jira wuxuu la jeedaa khilaafkaas khilaafkaas oo u shaadka hoos ka fiir wuxuu yihi aldaahiru ana muraadahu bilkhilaafi ma ruwiya fi lxaashiyati can ibni cabaasin radia allahu canhuma xaashiyada ayaa soo sheegaye waa khilaaf shaad oo cabdullaahi ibni cabaas laga sheegay khilaaf shaada laakiin sida xooga badan cabdullaahi laftirkiisa waxay yidhahdaan culummadu kama sugna kama sugna xaashiyadaana dhigaya oo fa in kuna nisaan fowqatnataynida haddeer aan soo akrinay ayuu ku sheegay cabdullahi ibni cabaas in laga sheegay oo uu yidhi labada gabdhood nisay leeyihin ee tulisaan qaadan maayaan ma qaadanayaan hay nisay leeyihiin laakiin wuxuu leeyahay xaashiyada laftoodu waa munkar oo sanad ahaan waa munkar oo kama ansixin oo sanad saxiixa ugama sugnaan ee waxaa ka ansaxay u leeyahy inuu ijmaacan waafaqay hadduu xataa uusan waafaqinna weliba waxaa sheegu leeyahy alxaafid ibn cabdilbari inuusan ka ansixin cabdullahi ibn cabaas khilaafkaas ee ay ka ansaxday inuu ijmaaca waafaqay marka waa sidaas hadduusan ka ansixinna haddee shubhadaas cabdullahi ibn cabaas laga sheegay waxaa looga jawaabayna xadiiska saxiixa oon aan xadiiska haabikaan ula jeeda oon soo marnay xadiiska haabitka walijmaacu ijmaacu waxa weeye calaa ana haadihi aayata aayadan unzilad in lagu soo dejiyey fii owlaadil abaweyne caruurta meydka ku aabiya hooya iyo wa owlaadil abi caruurta ku aabaha ah waa aayadan dambe oo fain kaana tatnatayni falahum athuluthani mima taraka oo suuratu nisa ugu dambayda duuna wlaadi lummi halkaas xugun muhiim uu sheega marka duuna wlaadi lummi caruurta meydka ku hooyada oon ku aabahayn kuma jiraan kuyi masaladaas waa inaad ogaato kuyi caruurta meydka ku hooyada ah oo ama gabdhahaada gabdhaha meydka ku hooyada ah oon ku aaba ahayn ayaga kuma jiraan xukunkan thuluthaanna ma qaataan ma qaataan thuluthaanna ma qaataan waxay qaataan waa noo imaan doontaa marna thuluth ay qaadan doonaan marna sudus waana noo imaan doontaa waqad qadanab xadiidkii aan marka xaashiyada ka akrinay ayuu ishaaraya lakin xadiiskii nooma wada sheegin hadeer lakin alxamdullah waa soo akrinay waqad qada nabiyu nabiga uxukmiya yuu yihi sala allahu alayh wasalama libintay sacad sacad ibnu rabiic waxa weye labadiisii gabdhood bithuluthaynia nabigu uxukmiyuu yihi min tarikati abihimaa aabahood maalkii uu ka tego uga xukmiyey kamaa saxaxahu tirmidiyu si saxiix yeelay iyo walxaakim iyo waqayruhuma abu daawuud iyo ibnu maajana way wariyeen waana xadiis haabit oo xasan ah xadiidku baabu man lahu thuluth haadaa kanu baabu man qof baabkiis wey lahu u sugnaaday athuluthu thuluth wa thuluthu fardu lummi xaysu laa walad walaa min alikhwati jamcun duu cadad kahnayni aw hintayni aw halaatha xukmu dukuuri fiihi kaalinaathi walabnu bnin macaha aw bintuhu fafarduha thuluthu kamaa bayantuhu wain yakun zawjun wa umun wa abuu fathuluthu lbaaqi lahaa muratabu whakada maca zawjati fasaacida falaa takun can lculuumi qaacida wa huwa lithnayni aw hintayni min waladi lummi bigayri mayni wahaakada in kahuruu aw zaaduu famaa lahum fima siwaahu zaaduu watastawi linaahu wاdhukuuru fiihi kamaa qad awdaxa lmaskuuru halkan waxaan ka gelaynaa thuluthaanka dadka wax ku qaata thuluthaan waa kasoo gudubnay waxaan rabaa thuluthka dadka wax ku qaatan ula jeeda baabu haadaa kanu baabu man qof baabkiis weeye lahu u sugnaaday athuluthu wathuluthu thuluthkii fardul ummi hooyo faradkeeda weeye siisaba thuluth waxa wax ku qaata waa labo laba un bis weeye labadiina halkaana lagu sheegay kan koobaad waa hooyada marka wathuluthu thuluthkii fardul ummi hooyo faradkeed weeye xaysu meel ayay wax ku qaadan laa walada caruur lilmeyti uusan usugnaanin laa walada lilmeyti meydka uusan usugnaanin lilmeyti qabarkii waa maxaduufa wey markaan caruurku uusan caruur oo dhan lahayn meydku haddii caruur haddii lagu yidhi waa inaad ogaataa waladu sulbiga iyo waladu ibniga waa isku mid laba shardigay marka ku qaadataa hooyadu labadii shardina matrigay kuugu yaalin laba shardi oo cadamayeyna ah ayay ku qaadataa hooyadu labada shardina matrigay kuugu yaalin shardiga koowaad waxa weeyaan meydkan hooyadaanu dhashay waa inuusan ka tegin farac waarisa farac waaria farac waarisa marka lagu yidhi waxaa soo gelaya waladu sulbi miday asyadu dhashay iyo midkii ay dhalay wiilay iyadu dhashay ama wiilay dhashay wiilu dhalay wiilu dhalay u dhalay waa isku mid aduu wax iyada ka farcamay oo wax dhexlaa waynaysan joogin shardigaas wuxuu kugu cadeeyey xaytu meel laa walada caruur lilmayt usan usugnaanin waa shardig kula shardiga labaadna waa kana walaa min alikhwati walaalaha xaal xaggooda ay ka ahaadeenna jamcun jamac aysan sugnayn jamacaasoo duu cadadin tira u saaxiiba jamac walaalaana aysan joogin jamac walaalaa aysan joogin oo waxa weya maydkaas dhintay oo ay dhashay waa inuusan walaalo jamaca lahayn jamacana waxaa loola jeedaa labo iyo isagaa ku mihaali wuxuu ku yidhi kathnayni walikhwatu walaalaha la sheega soo qadaro kathnayni laba wiil oo kale waaye ow thintain ama laba gabdhood ow thalaathin ama saddex xukmu dukuuri kuwa lab xugunkooda fiihi fii haada shardi shardigan kal inaati dhadigay lamid yihiin ku yidhi dhadigay lamid yihiin waxa weeyaan waa inaan walaala joogin tira u saaxiib ah laba gabdhood oo kale laba wiil saddex rag iyo dumar isku mid wiil iyo gabar waxay rabaan ahaadeen walaalo laba gaara waa inaysan joogin walaalo laba gaara waa inaysan joogin aha walaalahaas weliba waxaa isku mid ah inay yihiin walaalo meydka ku aabiyo hooya kuwa ku hooya kuwa ku aabaa inay kala duwan yihiin oo midna ku hooyo iyo midna ku aaba yahay ama midna ku aabi hooyo iyo midna ku hooyo kulli waa isku mid maydkaas waa inuusan adduunka korkiisa u joogin walaalo laba gaaraya jihaday rabaan ha ka yimaadeen dhinac kasta u camiim inay laba wiil yihiin laba gabdhood wiil iyo gabar laba ku aabihooya kuwa ku hooya kuwa ku aabba mid ku hooya iyo mid ku aabba siday rabaan ha ahaadeen laba walaalo wayaysan joogin sidaasuu yii labadaas bid halkaasu kuu saaray labadii shartina saas kugu cadeeyey wa thuluthu thuludkii fardul ummi hooya faradkeed weeye xaysu meel laa walada wax caruura lilmeyiti uusan u sugnaanin walaa min alikhwati xaala uu ka ay ka ahaadeen walaalaha xaggoodana jamcun jamcaysan sugnayn jamcaasoo duu cadadin tira u saaxiib ah walikhwatu walaalaha aan kuu sheega wuxuu ku yidhi kahnayni laba wiil oo kale waaye ow hintayn ama laba gabdhood ow thalaatin ama saddex xukmu dukuuri ragga xugunkooda fiihi fiihi hada shardi ugu xugun ah kal inaafi dhadigii lamid yihiin walabnubnin meeshii walad walad sulbigii kaliyuhum inta tii hore ka dhigayu si toosuu kuugu cadeeyey waladu ibnigiin inuu waladka lamid yahay waa kana walaa wala wuxuu ku yidhi walabnubnin wiil wiilkiisna waa inuusan ahaanin ma aha hooyada la jirkeeda oo bintuhu ama bintu ibni oo weladay dhashayna ma joogo wiilay dhashay waladkiisna ma joogo wa walabnubnin wiil wiilkiisna waa inuusan ma aha la jirkeeda ahaanin walaa bin ow bintuhu wiil ay dhashay gabadhiisna waa inaysan joogin fa farduhaa hooyada faradkeeda athuluthu thuluth weeye markaas kamaa bayantu sidaan kuusoo cadeeyey fa farduhaa hooyada faradkeedu athuluthu thuluth weeye kamaa bayantu sidaan cadeeyey meeshay waxa wayan dhihi jireen soomaalidu habar walad weyday walad waladkiisna weyday walaalo tacadudana weyday thuluth ku weyda xatoy thuluthkaasa ku boyboydo maadaama ay weladay dhashay ma joogo wiilay dhashay weladu dhalayna uma joogo walaalo xataa maydkeeda u walaalaana oo tacadudayna uma joogaan thuluthkaasa ku weyda xato ha ku boyboydo bal thuluth hala siiyo haloo roonaado sidaas weeye halkan marka mas'ale istidraadaho uu u sheegaya waxay tahay maraa thuluska xoogaa ka dhimanaana hooyada ayadoon weladna joogay walaalo tacadudana joogay weladna ma jooga walaalo tacadudana ma joogaan maraa thuluska wax ka dhimanaanay taasuu sheegaya laba masalo la yidhaha qaraaweyn ama cumariyatayn ayuu sheegay wuxuu yihi wain yakun hadduu sugnaado in yakun ee in yuujad hadii laydhaba kaana taama yakuntuwa taama wa in yakun haddii la helo zawjun zawj iyo wa ummun hooyo iyo wa abun abe aabe fa thuluthu lbaaqi inta soo harta thuludkeed murataban waxaa loo ratibay lahaa lilummi hooyada wa in yakun ey in yuujad haddii la helo zawjun zawj iyo wa ummun hooyo iyo wa abun aabe fa thuluthu lbaaqi inta soo hartay thuludkeed a murataban loo ratibay lahaa lilummi hooyada halkan wuxuu ka gelayaa laba masalo la yidhaha qaraaweyn labadii masalo caanka ahaa amase cumariyatayn cumar ibn khadaab baa xukmay oo iyadoon weladna joogin welad weladkiisna joogin walaalo tacadudana aysan joogin ayaa haddana waxaa la siinayaa waxa weeyaan hooyadii wax thuluth ka yar waana faradkii aan nidhi waa farad toddobaad oo qur-aanka lagu sheeginoo thuluthu baaqi aan soo sheegnay waa marka waa intan uu kuu sheegay masaladu waxaa joogo maydka dhaxlaa waa zawj iyo um iyo ab zawj marka waan soo ogaanaye muxuu leeyahay haddaan maydkii waladkiis joogin oo farc waariu joogin nisuu leeyahy nis ayuu leeyahy war male isaga waa saaxibulfarc maalkii marka lix inta u qaybidid saddex si ta kala bartid ta kala bartid oo saas u kala goydid maalkii barsi maalan lix meelood u qaybi maalka si oo uu kuugu fududaado u fahamto barsi barkii markii la qaatay waxaa soo haray saddex meeloodaa soo hartay oo nis maalkii niskiisa saddex sahmiya soo hartay waxaana jooga hooyihii aabe hooyihii aabe hooyihi aabe marka sida qaacidada ay tahay fardigaahu hadday mudaker iyo mucanaf ay siman yihiin oy wax dhaxlaayaan waladul umna aysan ahayn lidakari mithlu xadi unsayin u qaybsama waxaa laleeyaha hooyo maanta inta soo hartay ha laga siiyo thuluth maxaa soo haray saddex saddexda mid si hal sahmi si aabbahana laba si ila lidakari mithlu xadi unhayayni waayo aabihii hooyada laftirkoodana sidaasaa kusoo aroortay in lidakari mithlu xadi unhayayni wax loogu qaybina fain lam yakun lahu waladun wawariahu abawaahu faliumihi thuluth haddaan maydku caruur lahayn aabbihi hooyana ay dhexlaayaan hooyadu thulus ay leedahay alla yidhi soo ma marka waxaa meeshaas ka muuqata adooguna wuxuu leeyahy waa ul thulusaanu leeyahy marka halkaas saasaa ka muuqatay marka si qaacidadii loo waafaqo inta soo hartay thulus ka sii laakiin xaqiiq ahaan marka loo fiiriyo waa maxay waxay hooyadu qaadato waa sudus u fiirso hooyadu maalkii lix loo qabiy meel qaado laakiin haddana ta'aduban maca alqur'aani thulus ulbaaqiya la iska yidhaha masaladaas taas waa taas marka halkaasaan uga gudbayna sababtoo ah haddii laba arrimoodaa dhici haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo waxa weeye hooyada thuluth hala siiyo saddexdaas soo hartay laba hala siiyaa ka imaana saddexdaas soo hartay laba in la siiyaa ka imaana maxaa imaana marka inay aabbihi ka waxbarsato taasaa imaana taasuna waxa weeyaan qaacido lagu yaqaana ma aha faraaidka ma aha halkaas marka waa masale masaladii labaad wuxuu yidhi walxukmu xukunkii soo qadaro haakadaa sidaasu ahaada maca zawjatin zawjo la jirkeeda iyo fasaacidan waxay ka badan walxukmu xukunkii haakadaa sidaas ayuu ahaaday maca zawjatin zawjo la jirkeed iyo fasaacidan waxay ka badan tan haddana meeshii zawjka hadda zawjo geli waxaa jooga umun wa abun wa zawjatun mar haddaan walad joogin oo farac waarisu joogin zawjada faradkeedu muxuu ahaa rubuc waa naga soo ogaana maalka afar u qaybiya inta rubuc ku dhisid hal faradaa ku jira inta iska tiraahdid marka hore oo afar u qaybidid waxa weeyaan mid si maxaa soo haray saddex sahmi hooyada marka saddexdaas maalka soo haray waxaad ka siidaa hal mid si oo thuluthulbaaqi si saddexdaa soo hartay mid ka si thuluthulbaaqi waa saas marka maanta thuluthulbaaqi markaad qaata labada kale odooga si maxay qaadatay maanta xaqiiq ahaan waxay qaadatay waa rubuc fiiri xaqiiq ahaan waxay qaadatay waa rubuc ilaa maalkii afarta loo dhiga meel la siiyey laakiin haddana maadaama aysan qur-aanka naskiisa kusoo aroorin rubuc hooye ha la siiyo iyo sudus hooye ha la siiyo maxaa lagu magacaabay thuluth ila hooye thulutha la siiya qur-aanka kutiile laakiin haddana thuluth xaqiiqa maadaama uusan ahayn maxaa la yidhi thuluthulbaaqi bacda fardi zawjayn markii zawjaadku ay qaataan faradkooda inta soo hartay thuluth ka qaadan dib mas'aladan la yidhaahdo ulusu jamiic ilmaal hala siiyo haddii la yidhaha masaladan ulusu jamiic ilmaal hala siiyo qaacidadii lidakari mitlu axad unsayn ahdana naga jebay maxaa yeelay sababto haddii la yidhaha ulu hala siiyo maxay noqonaya waxaa laleeyahy masalada meeqa faradaa ku jirta waxaa ku jira zawjadiio rubuc leh iyo hooyadiio ulu leh adoogu ila waa casaba maanta markii sidaas la yidhahdo waxaa laleeyahay marka ulu makrajkiisu waa halkay halkuu ka baxaa halaau ka baxaa rubucna makrajkiisu waa maxay arbacu ka baxaa halaatha iyo arbaca maxaa ka dhexeeya tabaayuna ka dhexeeya saddex afar ku dhifo labiyo toban labiyo toban ay ku dhisay masaladoodu markii labiyo toban lagu dhiso aad waxaad leedahay marka labiyo toban maxaa rubuc u ah saddexa rubuc ah sawjada saddex si sagaalaa soo hartay labiyo toban maxaa thuluth u ah hooyada thuluth ay leedahay afar afar si maxaa soo haray shan shanta odaga si casabaha u qaatay saasay noqon lahay haddii la yidhaahdo waxa weeyaan ha la siiyo hooyada thuluthkeediyo kaamil marka hooyaduna waxay qaadan lahayd afar sahm afar sahmi adooguna shan sahmi marka thuluthaan ma lidakari mil xadi usayin ma dhama marka ma dhama maxaa hal sahmi uga dheeryahayba waxaa la rabay laba laabkeed inuu qaato saasaa dhici laheed saas darteed cumar sidaas ayuu u xukmiyay cuhmaan ibn cafaan cabdullahi ibn mascuud way ku waafaqeen zayd ibn saabiq waa ku waafaqeen madaahibta afarta sidaasay mareen sidaas ayay mareen marka masaladaasna waa sidaas walxukmu xukunku haakadaa sidaasuu ahaaday maca zawjati zawjo la jirkeeda iyo fasaacida wixii ka badan falaa takun ha ahaanin qaacidan mid ka fadhiya can culum culumta culumta dadku u tartamayaan oy waxbaranayaano duruusta la qaadanaa wax dhagaxo meel iska fadhiya un adduunya kufilaha noqon qof adduunyada kufaco meel iska fadhiya amase niyad jabsan oo isla war heerkaas ma gaari kartide dad xoogaa labadoor risaalo lagu laqbay lahaa isdhi dadka tartanka ku jira iyo diinka u cararaya ee wax xifdinaya ka mid noqo ley waa tambiihaad fara badanoo jazahu llahu khayran uu ku dardaro ay ka mid tahay falaa takun ha ahaanin qaacida mid ka fadhiya can ilculum wahwa xugunkan oo wahwa thuluthkii wey wahwa thuluthkii wahwa thuluthkii lilithnayni laba usugnaaday thuluthkiian ku jirna wahwa thuluthkii lithnayni laba usugnaaday oo laba wiil ah ow thintayn ama laba gabdhood usugnaaday labadaasoo min waladil ummi hooyo caruurteed ahaaday bikayri maynin been la-aanuna usugnaaday uludkii laba qolaa wax ku qaadan jirtay qayb baa kasoo baxnay hooye a kasoo gudubna qolada kaleeto oo thuluth wax ku qaadataa waxa weeyaan waa waladul um waxaa la yihahda waladul um macnaheeda waxaa loola jeedaa waa caruurka meydka ku hooyada oon ku aabbahay caruurka meydka ku hooyada oo ku aabba ahayn laba shardi laba shardi ayuu ku qaadan laba shardi ayuu ku qaadan hul ko waxaa shardiya cadamu lfarci lwaari waa in farac waaria la waayo ogow masaladaas ee waladul um wax maba dhaxlaba haddii farac waarisa joogo meydkii wax ka farcamay oo wax dhaxla hadday joogaan masaladaas shuruuddaas ma uusan sheegin xaashiyadu shardigaas wuu ka tegay kolleyba maanan arag ku arag waa mid cadamu lfarci lwaari waa shardi farac waaria waa in la waayo ee farac waarisahoo jooga waladul um xoola ma qaato shardiga labaadna wuxuu yahay wa cadamu usuuli dukuur usuul mudakerana waa in la waayo usuul oo mudakerana waa in la waayo ee usuul mudakero hadday joogto oo maydka aabihiisa jooga ama awowihiisa jooga wax ma dhaxlo waladul um waa la xijaaba hay ayagina haddee laba inay yihiin matligay kugu taalla inay laba un gaaraan labo iyo wixii ka badan wey labo saddex afar shan oo maydka ku hoya rag iyo dumar in mid ay yihin waa isku mid taas matligay taas kugu taalla wuxuu ku yidhi wahwa thuludkii lithnayni laba usugnaada laba wiil o thintain ama laba gabdhood ama ha iskhilaafsaneen wiil iyo gabarha ahaadeen labadaasoo min waladil ummi maydka ku hooya min waladil ummi waladil um xaggiis ka ahaadeen macnaha maydkay ku hooya yihiin waa hooyada caruurkeedii bikayri maynin been la-aan walxukmu xukunku hakadaa sidaas waay walxukmu soo qadaro walxukmu xukunkii hakadaa sidaas weeye inkahuruu hadday bataan oy laba ka bataan ow zaadu ama ay siyaadaan waa isku mid labaan ku yidhi wuxuu kuleeyahy hadday konton noqdaan waa lamid walxukmu xukunku haakadaa sidaas weeye inkahuruu hadday bataan ow zaadu ama ay siyaadaan famaa lahum uma sugnaanin fii maa siwaahu siwa thuluthi uludka waxa ka soo haray zaadun jiscin xataa kumale zaad xataa laga siima hadday yihahdaan war uludkaanu waa nasiibka yagiiyo maalka meesha lagu qaybinaa meel fogaan ka nimide zaad hanala siiyo xataa laga siima zaad laga siima waayahay famaa lahum uma sugnaanin fii maa shaygii siwaahu ka soo haray zaadun zaad uma sugnaanin wa tastawi way ku sinanayd wax ay la uga duwan yihiina jira dadka kaloo wax dhaxla awlaada um waa tanaa ka mida dhow gadaalaan ka sheegi doonaa insha allahu y laakiin masaladaana kamid a aan dul taagana waa maxay ragga dumarkoodu waa ekaystaan ee iyaga lidakari mithlu xadiir unhayin uma qaybsamaan saas darteed wuxuu ku yidhi wa tastawi way ku siman yihiin alinaafu dhadiga iyo wadukuuru kuwa lab fiihi fi thuluthi thuludkaas waa u siman yihiin oo madax tirisay u qaybsanayaane kala badsan maayaan kamaa qad awdaxa almasduuru kii la qoray siduu caddeeyey waa qur-aanka masduurka maktuub wey kii la qoro qur-aanka ah aa caddeeyey oo allah wuxuu yidhi allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fahum shurakaau fi thuluthi way wadaagsanayaan thuludka fain kaanuu akara min dalika hadday mid ka bataan fahum shurakaau fi thuluth thuludka way wadaagsanayaan tashriiguna wuxuu keenaa tasaawi in loo ekeeyo maadaama alla yidhi waa wadaagsanaya xaq kasta oo waxa weeya la yidhahdo dadkaasaa wada leh oo aan la sheegin siday u kala badsanayaan waa in loo ekeeyo sharax aqulu waxaan leeyahay yidhi maxamed ibn maxamed ibn axmed sibdulmardini wthuluthu thuludkii fardu thnayni laba faradkood weeye labadaasoo min asnaafi lwarafati dadka wax dhaxla nucyaalkooda ka mid a axaduhumaa midkood al-ummu hooyada weeye xaydu meel ayay qaadan laa walada wax caruur ah lilmeyiti meydka aysan u sugnaan dakara midlab kaana ahaaye oo unhaa mid dhadig ahaaye wax caruura waa inuusan lahayn walaa waladubnin wiil caruurkiisni waa inuusan meydka usugnaan wa huwa kaasuna almuraadu waa kan loola jeedo biqowli uu yidhi walaa walabnubnin walabnubnin ma aha waa inaan wiil wiilkiis uusan la jirin o bintuhu ama wiil gabadhiis ey bintulibnina aysan la jirin waxaytu meelay haddana qaadan waa shardigii labaad ay ku qaada laheede walaxaytu meel laa minmin iqmati min iqwati lmeyti min iqwati lmeyti meydka walaalihiis xaggeeda xaalay ka ahaadeen jamcun jamc uusan ahayn jamcaasoo duu cadadin tira u saaxiiba ey ithnaani labaa loola jeeda jamca iyo fa akar wax ka badan yastawi waxaa ku siman fiihi fi shardi shardigan addukuuru ragga iyo walinaasu dhadiga fa yashmal wuxuu kulminaa alakhaweyne labo iyo fasaacidan wax ka badan aw ilukhtayn ama laba gabdhood iyo fasaacidan waxii ka badan aw il akh ama hal wiil iyo walukhta hal gabara iyo fasaacidan wax ka badan oo way iskala duwan yihiin liqowlihi ilaahay qowlkiisaana u daliila tacaala alla waa sarreeyahay alla wuxuu yidhi fa in lam yakun hadduusan u sugnaan lahu meydka waladun caruur wa warihahu oo ay dhaxlaayaan abawaahu labadiisii waalid faliummihi hooyadiis athuluth yaa usugnaaday halkaas alla wuxuu ku caddeeyey wax walad ah oo ka farcamay meydka markaysan u sugnaan inay tahay markay hooyo qaada karto thuluth shardigaas halkaas alla ku sheegay shardiga kalena wa qowliya u daliila tacaala alla waa sarreeyahay fa in kaana lahu iqwatun fa in kaana hadday u sugnaadaan lahu lilmayiti iqwatun walaalo faliummihi hooyadiis waxaa u sugnaaday assudusu sudus walmuraadu ujeedada bilikhwati loola jeedaa fil aayat aayadda dhexdeeda ithnaani waa labo iyo fa aktar wax ka badan dakaraani laba lab weeye ow unhayaani laba dhadig ow mukhtalifaani ama laba iskhilaafsan qowlkaas waa qowlka jumhuurta qowlka jumhuurta weye khilaafa halkaas ku jira laftirkiisa oo ah waxa weeyaan cabdullahi ibn cabaas iyo qeybkooduba ay leeyihiin caruurta walaalaha ah haddaysan jamac dhammayn waxa weeyaan hooyo kama xijaabi karaan kama xijaabi karaan tuludkeeda laakiin waa iska daalacanoo hadda khilaafkaas xaashiyada bal ayaad ka fiirfiirin uma halkaas markuu joogo wuxuu ku yidhi istadrada wuxuu qadaad raacsiiyo istidraad ahaan uke ayuu u keenay mas'alo waa mas'alo hooyada thuludka uu ka dhimanaana iyadoo labadan shardi lahayo waa masaladii thuluthu baatil fadakara wuxuu sheegay annahu shaniye yufradu in loo qadarayo lilummi hooyada thuluthulbaaqi inta soo hartay thuludkeed bacda fardi zawjiyati zawjnimada faradkeeda ka gadaal fii suuratayni laba suuro laba suuraa jirta oo thuludka hooyada uu isdhimaya iyadoo labadan shardi la helay turaqabaani waxaa lagu maynaasaa bilqaraaweyni masalooyinka caanka ahaa waxa wey muhanaa qaraa weye waa ta'niisu aqar aqarkana waxa weya almashhuur weye wa bilcumariyatayna waa lagu laynaasaa liqadaa'i cumara cumar xukmin uu xukmiyey daraaddeed radia allahu canhu fiihimaa labada masalo bidalika sidaas uu ku xukmiyey ixdaahumaa middood an yakuuna lilmayiti maydka waa in u sugnaado zawjun zawj iyo wa ummun hooyo iyo wa abo falizawj waxaa usugnaaday annisu nisa usugnaaday zawjka ilaa welad ma jooge walil ummi hooyadana thuluthulbaaqi inta soo hartay oo soo hartay a thuluth laga siin bacdahu bacda fardi zawji zawjka faradkiisa ka gadaa walil abi aabahana alfaadil inta soo hartay wathaaniyatu mas'alada labaad an yakuuna waa inuu usugnaado lilmeyti meydka zawjatun zawju iyo fa aktar wax ka badan ilaa iyagu waa taxduudi kara zawjaadku iyo iyo wa ummun hooyo iyo wa abun maadaama aan farc waariu joogin falizawjati zawjada waxa usugnaaday alrubuc rubuc walilummi hooyadana waxa usugnaaday thuluthulbaaqi markay rubceeda qaadato inta soo hartay maalkii afar loo qaybin meelay qaadan saddexda soo hartay aan mid laga siin thuluthulbaaqi inta soo hartay thuludkeed bacdahu bacda fardi zawjati zawjada faradkeeda ka gadaa walilabi aabana waxa usugnaaday alfaadil wa thuluthulbaaqi uu ku yidhi thuluthulbaaqiga fi lxaqiiqati sida dhabtaa sudusun sudus weeye fii suurati uli suuradda hore suuradda hore sida xaqiiqadaa waa thuluth waa sudus sababtoo ah maalkii anakii niri markaan matniga akrinay lix aan u qaybido si aad u aragto saddex si nis zawj maxaa soo haray saddex intaan saddexdaan soo hartay mid kasii hooyada marka maalkii o dhan marka laisku daro maxay ka qaadatay sudus ayay ka qaadatay sida xaqiiqada waa saas maalkii lix loo dhigay meel qaadata wa rubcun waa rubc sida xaqiiqada waxay hooyadu qaadatay fi thaaniyati masalada labaad sababtoo ah waxa wey waxaan idhi zawjadu rubcay leedaha maalka afar u qaybiyo mid si maxaa soo haray saddex sahmi mid si hooyada saddexda soo hartay thuludka si marka fa huwa thulu waxa hooyadu qaadatay min alfuruudi yuu ka mid yahay faradyaalkii faradyaalkii al min alfuruudi faradyaalkii yuu ka mid yahay asitati oo lixda ahaa wa raajicun wuxuuna u laabanaa ilayhaa faradyaalkaas wa inamaa wax kale mahan qiila waa la yidhi fiihi dhexdiisa thulutsulbaaqi muwaafaqatan liajli muwaafaqatin waafaqid lilafdi lqur'aani la waafaqay ta-aduban idab qaadasho daraaddeed wathani midka labaad oo miman qof dad ka mid a farduu faradkoodu athuluth uu yahay alcadadu waa tiro tiradaasoo min owlaadil ummi caruurta meydka ku hooyadaa ah dakarayni laba lab iyo fa aktar wax ka badan ow unhayayni laba dhadig iyo fa aktar wax ka badan ow mukhtalifayni laba iskhilaafsan iyo fa aktar wax ka badan waa isku mid wa yuqsamu waxaana loogu qaybinaa calaa cadadi ru'uusi madax tiriskooda yastawi waxaa ku sinaana fiihi thuludkaas dukuuruhum raggooda iyo wa inaafhum dhadigooda ijmaacan liqowlihi alla hadalkiisa u daliila tacala alla waa sarreeyaa fa in kaanuu hadday noqdaan carruurta meydka ku hooyadaa akhara wax ka badan min daalika hal carruur fahum ayagu shurakaau waa wadaagsanayaan fi thuluthi ay akhar wax ka badan min aqin hal wiil oo liummin meydka ku hooya wa akhar wax ka badan min ukhtin hal gabar oo liummin meydka ku hooya fahum shurakaau waa wadaagsanayaan fi thuluthi wa daahiru tashriiki wadaajinta daahirkeedu altaswiyatu waa in loo simo fi lqismati qaybta wa ilayhi kaasuna ashaara ku ishaaray biqowli uu yidhi kamaa qad awdaxa almasduuru sida qur-aankii la sadreeyey uu caddeeyey marka meeshaas waa daahiru tashriiki ataswiyatu ayuu kugu dhigin masaa'il dhowra oo waladul umku uu ku khilaafo dadka kaleo wax dhaxla halkaasu casharkana inagu joogo allahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed